gaashaanla sare maxamed heybe maxamed taliyaha guud ee degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in amar ku aadan gudaha degmada dhoble ay soo saareen kaasi oo lagu xakameynayo dhallinyarada degmada gaashaanlaha ayaa sheegay in degmada dhoble xilligan ah aan loo ogolayn dhallinyaro soo bandhigto waxyaabaha anshaxumada ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد een, waxaan uga faa'iidaysanayaa een, bulshada inaan gaadhsiino ay aa- aad iyo aad maaragtay aan ugu soo dhaweynay meesha u qiimo badan een, inuu gaadhsiiyo oo ummadda eh, degmada een, goobley khaasatan dadka dhallinyarada ah yuu ku socdaa kiliibkani arrintan een, waxaa loo fadhiistay oo maamulku isugu yeedhay een, odayaasha magaalada iyo culimada dadka waxgaradka dhammaan ee, iyo laamaha kala duwan ee amniga barnaamijkan ee, waa laga fadhiistay ku saabsan xagga dhaqan xumada dhallinyarada arrintan oo lagu keentay yacni saameyn xagga dhaqanka ah in dhallinyaradii ay maaragtay isula baxaan laamiga la dhisay oo la qurxiyey quruxdii iyo nimcadii ilaahayna siiyey intaan ku shukrin lahayn in lagu abaalgudo ee, macasi iyo in la isku qaawiyo dariiqa dharka lagu kala bedesho la isku sawiro dad ajnabiga ah oo wiilal iyo gabdha ah bannaanka intay lasula baxaan si aan munaasamahayn inay mucaamulanayaan arrintaasi ee, hadda ka hor waa tii aeroboortka ay ka dhacday ee lala baxay muusiko iyo dhallinyaro badan isu baxday halkaas oo gabdhiya wiilal ah waa kii hadda ka hor aan soo maartay xaraynay oo arrintaas aan ciqaab ka marinay dadkaas haddana waxaad muddaa inay sii socoto oo soo noqnoqonayso barnaamijkaasi waxaan rabnaa sida go-aanka looga gaadhay ee maamulka uga gaadhay ee uga gaadhay maxaanku dhahdaa odayaasha iyo culimmadu go-aan mid ayaa laga qaatay Ee, maxaa yeelay macsida haddaan la iska qabanin jahriga ah ee, oon gacanta maartay la qabanin waxaa weeyaan way- waxaa weeyaan dhibaata ka imanaysa ciqaab ilaahay baa ka imanaya Ee, ee, rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan dadku muslimiinta hadday arkaan munkar waa inay gacanta ku reebaan ruuxu hadduu awoodi waayo waa inuu afka ka hadlo oo carabkiisa maarta oo ka hadlo uu dhaha waxaan joojiya hadduu intaa awoodi waayo waa inuu qalbiga ka naco waana midda ugu hooseysa iimaanka annagu waxaanu awoodnaa inaan ku reebno gacan iyo af iyo ad intaba inaan ku reebnaa ayaan awoodnaa arrintaas waxaan u sheegaynaa dhallinyarada degmada een, in laga tanasulo oo mar dambe aan lagu noqonin ee, aanan la soo celinin maxaa yeelay danteenna ku jirta